الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأحبة في الله rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh sida qur-aanka kariimka aba tusaalayaal aada u caja badan ilaahay tabaaraka wa tacaala inoogu siiyey si wax laynoogu caddeeyo laynoogu naseexeeyo danteenna iyo masaalixdeenna laynoo tuso ayaa nebiguna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi usluubka tusaalayaasha iyuu aada u isticmaalay waxaa ka mid a tusaalayaasha cajiibka ee nabigeenna ka sugan sal alla alay wasalam si xeel dheerna inuu wax inoo fahansiiye rasuulku sal alla alay wasalam uu ugu muujiyey wuxuu nebigu lehy sal alla alay wasalam aniga sifadayda mathalkayga iyo waxa layla soo diray ee la iisoo dhiibay mathalkiisu wuxuu la mid yahay sidii nin u yimid dadkiisii u yimid qowmkiisii iyo tolkii iyo dadku ka dhashay buu u yimid markaasuu wuxuu ku yidhi tolkayow cashiiradaydii cadowgiinnii iyo ciidan ayaan indhahayga ku soo arkay indhahayga waan hubaa malana ma aha shakina ma ah ciidankii waa kan waxaanan ahay digihii qaawanaa digihii qaawanaa baan ahay ee badbaado raadiya fakada degdega baxsada dadkii labay noqdeen marka qayb ka mida warkii iyo digniintiisii waxay u qaateen si dhab ah warkii waa rumaysteen kadibna diyaar garow bay galeen fiidkii horeba waa baxeen alaabtoodii waxoodii bay urursadeen waa isku dubarriteen kadibna waa dhaqaajiyeen ayagoon waxba ka dhul oolin waxba ka tegin waxoodii hagaajistay bay fiidnimo dhaqaaqeen tartiibtooday u baxeen ilaa ay sidaa ku nabadgaleen qolada labaad ninkii digniinta keenay warkiisii waa beeniyeen amarkiisiina waa diideenoo waa khilaafeen warkuu keenay waa beeniyeenoo waxay dhahen war waxaas wuxuu sheegaya ma jiro fulay buu ahaa weligiiba a waxaan jirin buu soo sheegaa waxba kama jiro dhegaysanida warkiisii mayna rumaynin wuxuu u sheegayna waxba mayna ka soo qaadin meeshoodii baa waagu ugu bariyey markuu waagu bariyeyna cadowgii baa kuwaa bariistay waa halaagay oo wuu tirtiray wuu cidhib tiray oo waxba kama reebin laa carruur walaa dumar walaa rag walaa xoolo waxba uma reebin nebigu wuxuu yihi sal alla alay wasalam tusaalahaasi aan sidaa uu u dhigay macnihiisu waxa weeye dadka hore qolada hore ee markii digniintu soo gaadhay ana nadiiru alcuryaan waa digniin kama dambaysa wey carabtu waxay samayn jireen oo lahaan jireen oo miaalkaasi ama tusaalahaasi ku baxay maelkaasi ku baxay ninka sahanka ah ama ilaalada ah ama korjoogga ah ee reerka iyo deegaanka cadowga ka ilaalinaya markuu dareemo halis deg deg ah oo xaqiiqo ah intuu dadka dhex yimaado oo shir qabto inuu warramo oo yidhaahdo war waa layna hayaaye kaca ma ahaan jirin laakiin wuxuu ahaan jiray maryuhu isaga furi jiray markuu dadka u soo muuqdo ayuu maryaha dhiganayaa kadibna maryihiisii buu intuu qabtuu warfinayaa a waa wareey waa wareey warka kacaay warka kacay waay a nin qaawan oo maro warfinahaya haddii la arko xaaladdu marka waa xaalad caadiya maaha maryuhuu dhigtay waa isqaawiyey maradiisiina gacantuu ku warfinaya ana nadiiru alcuryaan xaaladdu meeshii ugu dambaysay bay maraysaa digniintaasi markay u timid dadna warkii waa qaateenoo waa rumaysteenoo waa ku badbaadeen dadna waa beeniyeenoo waa ku halaagsameen wuxuu nebigu yihi sal lla alay wasalam qolada hore ee badbaaday waa dadka i ateecay amarkaygana raacay sidaana ku badbaaday adduuniya aakharada qolada kalena waa dadka amarkayga diiday ee i caasiyey ee waxaan u soo sheegay beeniyey ee sidaa ku halaagsamay ee adduuniya aakharaba ku baaba'ay waa mithaal cad maqsuudku muxuu yahay marka dadku waa labadaas munaafiq iyo kaafir iyo diin laawe ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebigu waxay sheegayaanba aan war ka haynin wixii loo soo sheegana beeniya waxay sheegayaanna aan waxba ka qaadanin aakhariya adduunba khasaaro ku jira halaaggiisi iyo baabi'iisana ayna meel jirin maalmo yaroo la maaweeli lahayo uun adduunka joogaya qolada kalena waa dadka rumeeyey ilaahay baa isoo diray waa runta kitaabkan ilaahay baa iisoo dhiibay waa runta adinka idinkaa la iigu soo kiin dhiibay waa runta waxa ku yaalla qaatoo ku camalfala waan yeellay samicnaa wa atacnaa diyaargarow iyo isdiyaarin iyo camalfal iyo tabaabusho galay kuwaasina waa qolada labaad ee badbaaday adduunkana aakharna waa badbaadayaan leanna waxay fuuleen doontii badbaadada dadka sunnadiisi iyo dariiqiisa raacsan doontii badbaadaday saaran yihiin dadka intooda kale ee doontaa ka hadhay wax badbaadin kara ma jiro wax gaalnimo kaa badbaadin oo bidco kaa badbaadin oo kufri kaa badbaadin oo ilxaad kaa badbaadin oo asbaabta halaagga keenta kaa badbaadin ma jirto haddaad sunnadiisa iyo dariiqiisa ka leexato saas daraaddeed baa rabbigeen tabaaraka wa tacaala naxariistiisa aakharo ridihiisa jid loo maro ma jiro oon ahayn jidkaa nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh rabbigeen wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala dadka nebi maxamed rumeeyey oo xoojiyey oo u hiiliyey garab istaagay naftooda iyo xoolahoodaba nuurka uu la yimid iyo iftiinkuu la yimidna raacay kuwaa ayaa waxay yihiin kuwa keligood liibaanay inta maxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa in aad waxaad rabtana hesho waxaad ka baqaysana ka badbaado ulaa'ika hum lmuflixuun waxaa kaloo rabbigeen yidhi tabaaraka wa tacaala war haddaad adeecdaan oo jidkiisa aada martaan ood amarkiisa qaadataan waad hanuunteen adduuniya aakharaba waad liibaanaysaan jid fiican baad haysaan masaladaasi waxay tilmaamaysaa sida darsigiiyo kelimadii hore aan uga hadalnay xaqa rabbigeen in ugu leeyahay iyo sida qur-aanku tusaalaha baliiqa uga bixiyey ayaa nebigeennuna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidkan wuxuu ugu caddaynayaa oo uu ummaddiisa ugu sharxayaa dariiqa ay ku badbaadi karaan inuu yahay dariiqa inay sunnadiisa raacaan cidina inaysan kaaga sokaynin cidina kaa jeclaanin sunnadiisiiyo adiga inaan laydinkala dhex marin cid aad raacdo si buuxda aad u raacdaayo isaga ka sokow inuusan jirin ummadda inteeda kale sheekheeda iyo shariifkeeda iyo madaxeeda iyo minjaheedu waa inuu isagu miisaan u noqdo ciddii waafaqdaa saxsan ciddii khilaaftana waa khaldan tahay isagaa wuxuu yahay miisaanka noloshaada sidaa markaad qabato waxaad haysaa dariiqii badbaadada haddiise aad ka leexato yaa waylak halistaada way marka labadaa marka waa inaad naftaada weydiisood isweydiiso rumaynta nebiga akhbaartiisa la rumeeyo iyo awaamirtiisa iyo sharcigiisaoo la ateeco intee baad ka haysaa inteesee u jirtaa adiga shakhsiyan ma ka fog tahay oo markaa waxaad u baahan tahay inaad isdaba qabato intaan jaanisku ku dhaafin ma u dhowdahay waxaad u baahan tahay inaad u sii dhowaato sii siyaadsato ilaa aad ku dhimato adigoo ah min akhlasi atbaaci muxamed sala allahu calayhi wa aalihi wasalam dadka nebi maxamed raacsan kuwa dariiqiisa ugu dhow adigoo ah ilaa tii ilaahay kuu timaado tabaaraka wa tacaala miisaankaasaa la doonayaa iminaynu marka aynu isa saarno ruux walbana falyuxaasib nafsahu qabla fawaati alawaan ruux walba isagu hays xisaabiyo inta aan xisaabta rabbi ku imaanin tabaaraka wa tacaala dariiqaasi nebigeenna iyo sunnadiisana ha la qabsado iyadaa waxay tahay badbaadada fitnada iyo dhibka iyo bidaca iyo gaalnimada iyo khasaare adduuniya aakharaba lagaga badbaado saluu waslimuu cala khatami alanbiya'i walmursaliin allahuma salli wslim wbaarik cla cabdika wrasulika muxamed wcla alihi wsaxbihi ajmaciin وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا أرحم الراحمين اللهم عصمنا من ال- من الذنوب يا أرحم الراحمين ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك